kulankumayo hagaab-hangaabyeen maamulka ururka bisha Aasiya Wiper laga goboday xarunta bishaasi magaalada Baydhabo ujeedka kulanka yahay baahiyowga kubidnagado koox-xubinimada bishaas waana la hakabandigaya shaqooyinkii bulshadan gobadaasa iyo sidii bulshada iyo maamulka ururka bishaas yoon ku wada shaqeeyi lahaayeen mashaariicda bulshada wallanka gobodow walibana kulankaa ku qayb galay aqoon-yahana dhalinyaro haween iyo maamulka ururka bisha cas ankorenhana kumid ee martida ku qayb galay kulanka ayaa waybayo ka dheeradeena in maamulka iyo shaqaalo ururka bisha cas iyo waqtiyi adag iyo ka shaqeeyeen deegaanada koonfur galbeed iyo oona hadha waayeen fikradda ayuu hajeedeen u haytay kumidnagadowka xubinnimada ururka anilan hadda bisha caskooye oo ama hadda dhugunsadaayo miihi aan bisha cas ha ka dhex jari ha la shagayaaye beledkan ibirkahaye lan anroognaye adoo hadda beragberag inta kale lan bisha cas aan hayna oo inta ku shagayaaye ma lahayn dadka la shagayaahaye oo dadka mudda inta kawada dhimadaay dadka gee walbo la aruuriyayo ayaa ka jari oo dadka inta kawada rafaadaay aruuriyaayo madan way hadhowaaye fikradda iyo hajeedidi bisha cas waana loo kala waay bisha cas ay leenqaadanay bisha cas waa d r c waay iyo unisef ay leenqaadanay bisha cas loo kala waay isin isku leh dadka isku leh shacabka isku leh eeda aad ma haysantiin dadkii arrintaas ku sheegay waa siyadku ma haytay siyad boqolaad siyad siyadku anii oo maarna adeeg free ee helak haddii aad marko kaamam gansaad yaa kiifala naada lahayd dhibaatada inaad ku jawaabto yaa kiifala naada lahayd kunoo maarna lamada kuntum iliti yahayta kaale ya me urur oo meysubine ini dadkan wal oo lanqobada oo masaakiin hataa biilay linjay tuma ilama arrimood oo aqabada shaksiyaal awoodaan ini kuwada jawaabaan baahidaas kuwa horsurmaan inaad adeegi suubid adoo kunta unku fadaan yaa laka horsurmid jeerta aqabadaas jeer laakiin may gordo kor adduunyalan waa la oga walka haytaleer marka warkamaka dheeradow diyaarana koley maamulka iyo madaxda oo saraytoona la wadaage ciidanka faraxsana mar lamaad iyo mar saddexaadba rasuulka calaisat salaam bay rahay maa naqasa maalin min sadaqa walaa un dhiibanna sadaqa un dhiibanna maalkaana makanaaqusow lanka wala haysada marka saas daraatiye maysiinka dhiirigeliyey san lahaa walbadan aragnay una walla dhiiba wal makanaaqusaayaan ini contributionkaas wal ku dhiibanna wal alla walayahaydun baanta dhiibanna barnaamijkumayla raacayay kaararkuna ku qaybgalna ana shaqsiyadda hata cidayo kumid ah dadka kaararku qaada doona dhanka kalehana kumid ee maamulka ururka bishaas iyo shaqaalo iyo weybayo ku qaybgaleelka kulankan kumahanagena safayloyo handhawaayeen fikirka ururka hanjeedi yoona faahfaahin kubiyan muhiimada kulanka yohandhawaayaan fikiradiyo hanjeediyanga waxaana maysinka kuma hadnagaane ajiibowkaisan hana ajiibteen kooyowka inta isan koyteen markii aan walyar siin fafaahiyo kulunkun geeklisinka weri maybu aha inii walku ogaataan xarunta bisha cas ee laanta baydhabo guud ahaan ururka bisha cas soomaaliyeed gaar ahaan laanta baydhabo adeegyadii qobadaayaan iyo walaa bulshada antaraayaan iyo howlaha gaarka ee yamadaas bulshada anhayd iyo xiriirka bulshada iyo ku dhexeeya ururkii bulshada ku dhexeeya dadka intooda badan dheegayaan bisha caswaana kasaayaan laakiin siyaabo kala gedisan hal qof walba maskantiis inku sawiranta marka si walaagaas dhanba xaqiiqda linisla suruma ururka bisha cas wali useeye wali bulshadan qobodaa bulshadan wali isunku baahanya siliin ogaada dartiya iyo kulunkuun ka saabsanya bisha cas urur qarameedu dowlad ma eh injio ma eh hay-ad kale ma eh laakiin qaranka iskale ummadda soomaaliya iskale laanlaana aan soo ubsanto tumisa sagaal laamood iyo wadanku ku jirto laamo kastoo ku mid aanuu dheno bulshadeena badanaaba hooleyoo gobadaas hanuun maka farar lumo walna maku og inkastoo badiinjo kasaayan walaa umuuragaasay kasaabsan koley walniishaanga doon laakiin kunukaan geekantanuska koyne dadka ha ajiibiyo horta iyadan uma hadsanin waqtigu qaaliga iyo geliyeen hoolojo iyo habaajiyeen ujeedo intan isku koyni fullo oo han ku qaabgalan horta iyadan ma hadsanteen iyadan ka faraxsano waqtigiyo nayla qaadadaan iyo ajiibokii hanayla anjiiben inay una walku fahansiino intii wal ogna waaba ogto intii ogaynin inuuna fahansiino axwaalaada iyo xaalado iyo kusugunta bisha cas ama walqabad ka yeelata marka xafladan quruxda badan oo isin waxaa ku qayb galan geeka way kasaabsantaa inay lasiin faahfaahiye walaaga jaran bisha cas walay lasiin kuweerina meel ilaas dad badan oo oo dambooyan iyo walaa lasiin sheego doona qofka muwaadinka e wali ka nagadeyha hubin wali qaadaday kaarkaas lanki aragi iyo caragi oo adduunyada dhanba ku jara urur qarameed kasta leye kaarkaas iyo qaadade xubna ka nagade